wafdigan ka socday baarlamaanka wadanka kenya oo ka koobana laba iyo toban xubnood oo soomaali ah ayaa gelinkii dambe maanta soo gaaray garoonka garadwiilwaal ee magaalada jigjiga waxaana kusoo dhaweeyey madaarka garadwiilwaal ee magaalada jigjiga madaxweyne ku-xigeenka deegaanka soomaalida ibraahim cusmaan faarax iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada deegaanka soomaalida soo dhaweyn diiran dabadeed ayay warbaahinta kula hadleen guriga martida ee garoonka waxa uuna sheegay ibraahim cusmaan faarax inay muhiim tahay in laga shaqeeyo isdhexgalka soomaalida meel walba oo ay joogto waxaanu rabnaa si ballaaran in isdhexgalka kor loo qaado walaaltinimada iyo midnibadana in maaragtay la xoojiyo maantana waxyaabaha loo baahan yahay waxyaabahabaa ka mid ah markaa si guud kolleen waad u baran doontaan deegaanka oo meelo badan iyo waxyaaba qorshahay noogu jira way jiraan ood soo indhaindhayn doontaan laakiin galabtana maadaama inoo bilaamayo hadda waxaan leeyahay uun soo dhowaada waa deegaankiina dhanka kale xubnaha baarlamaanka ah ee garoonka lagu soo dhaweeyay ayaa iyaguna ka hadlay soo dhoweynta diiran ee loogu sameeyey garoonka jigjiga aad baan u faraxsannahay maanta waxaanu ku faraxsannahay innaga oo waftiya ka nimid waddanka kenya oo wada xildhibaano ah waxaan aad ugu faraxsannahay ilaahay baa mahad iskale horta ilaahay mahadiisa ka sako waxaanu ku mahad celinaynaa madaxweynaha iyo dowla deegaanka soomaalida oo si wanaagsan si wacan inoo soo dhoweeyey xubnahan baarlamaanka ee soo gaaray maanta magaalada jigjiga ayaa maalmaha fooda nagu soo hayo waxaa la filayaa inay kusii baaqi ahaadaan magaalada jigjiga iyagoo kulamo gaar ee la qaadan doono madaxda ugu sarreysa dowladda deegaanka soomaalida siyaad bashir xuseen isiyadeer sar idaacadda star f m jigjiga